الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا نوحو كبل آمنيا بلوغ سورة الضوح بسم الله الرحمن الرحيم والضور والضور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال صيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون إلى آخر الآيات سوردان waxaa la yidhaahdaa suuraة الduur makiyat wey aayaadkeedu waa afartan iyo sagaal aayadood iyaduna waa suuradda konton iyo labaad xagga suwarka qur-aanka makiga ah wuxuu daaweeyaa oo cilaajiyaa oo caddeeyaa mowduuca caqiidada islaamiyada ah usuululcaqiida waxdaaniyada iyo risaalada iyo bacsiga iyo jazaha intaasaa la caddaynaya suuraddu waxay ku bilaabanaysaa ka warramid laga warramayo maalinka aakhiro iyo dhibaatooyinkiisa waxay gaaladu la kulmi doonaan maalinkaas baa la caddaynayaa yowmulxisaabka waa la dhaartay waxaa lagu dhaartay cadaabkaasi dhaari waxay tahay inuu gaalada ku duldegayo shaki la-aan cid celin doontanaysan jirin shan arrimood baa lagu dhaaranayaa oo isdaba jooga mowduuca ahmiyadda uu leeyahay awgeed hal shay ama labo ama saddex laguma joojin dhaartii shan baa la isdaba dhig suuraddu kabacdi waxaa laga hadlayaa dadka mutaqiinta ah inay joogaan jannaatu naciim sariiro isu soo qaabilsan saaran yihiin liibaan oo dhan inay hele helayaan xuururciin inay meeshaa ka helayaan iyaga iyo ilmahoodii iyo wiilashoodii iyo duriyaddoodii in laysku geynayo wax la cuno iyo wax la cabo iyo fawaakihii iyo miro iyo hilibyo kala duwan oo waxa la ishtaheeyo la jeclaadaa in loo keenayo ilaa nicmooyin kaloo badan oo waxaan ilina araga dhagina maqal qof bashar binu aadan qalbigiisuna uusan matelan karin ayaa la siinaya allahuma ijcalna min ahli اljanna suuraddu kabacdi waxay ka hadlaysaa nebiyullaahi moxamed calayh salaatu salaam iyo risaaladiisa waxay amraysaa bitadkiiri walindaar gaaladii baadigniin baa la siinayaa nebi waxaa la leeyahay wacdi oo waxu sheeg ha u aaba yeelin waxay kuula hadlayaane wad adugu waxaa la caddaynayaa nebigu inuusan kaahin ahayn oo majnuun ahayn sida kuwa gaalada ay sheeganayaan suuraddu misna waxay caddaynaysaa kuwa gaaladaay inay been sheegayaan markay inkirayaan nebi maxamed nubuwadiisa calayhi salatu wasalaam xujooyin baa daamiqaad oo maskaxaynayo madaxa ka dhaawacaya baa arrintaas la ysdaba dhigay suuradda waxaa lagu khatimayaa sabir nebiga moxamed calayh sala sl nebigeena la amrayo inuu sabro dhibaatada inuu taxamulo fii sabiililahi kaga imaanaysa ilaa nasriga ilaahay u imaanayo suuradda waxaa loogu magac daray suuratu duur lanna buurkaasaa lagu dhaaranaya duurku ma buur oo dhan ba mise waa buurkii nebiyullaahi muuse ilaahay kula hadlay haddaba waatana suuraddii bismi illaahi اraxmaani اraxiim qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waa duuri baan ku dhaartay jabalu duur baan ku dhaartay kii nebiyullaahi muuse ilaahay kula hadlay baa lagu tilmaamay wa kitaabin kitaabna waa ku dhaartay kitaabkaasoo masduurin la sadareeyey kitaab la sadareeyey oo kitaabkii nebiyullaahi moxamed lagu soo dejiyey ah oo qur-aankeennaan ah waa lagu fasira kitaabkaasoo fii raqin ahaaday shay wax lagu qoro raqi waxaa la yidhaha idiimta ama maqaarka haragga saanta la khafiifiyey oo sida warqadoo kale laga dhigay oo wax lagu qoro oo waagii hore wax lagu qoran jiray oo cilmiga iyo kutubta iyo lagu qoran jiray oo wuxuu shabahaa kutubtan farguriga warqadaha ad adagoo qirada leh warqadaha kutubtii hore oo culimmadii hore iyo awooyaal ay qoreen ee farguriga ah warqadda adaga ay wax ku qoreen sidaasoo kale baa maqaarkii saanta laga dhigayaa khafiifkaas ilaa warqadaha waagaas kutubta farguriga lagu qorayo warqadahan isku shaqo maaha isma shabahaan kitaabkaasi waa fii raqin maa yugtabu fiihi baa raqiga la yihahda waa jildun raqiiq raqigaasoo manshuurin la fidiyey aan la isku laabin aan la daboolin ya ee saa u fidsan marka waxaa la yidhi wa kitaabin masduurin kaasi waa tafsiir waa qur-aankeen wa kitaabin masduurin baan ku dhaartayoo waaba lowxulmaxfuudka wa kitaabin masduurin oo kitaabka ay qoraan malaa'igta qofka wax ka qora oo maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiidun dee wixii ay waa la qorayaaye intaba waa lagu fasira fii raqin manshuur haddii la yidhahdo waa qur-aankeenna dee qur-aanku waa kaa mu'miniintu akhrinayaan waa iska fiidsan yahi waa kaa inoo kala baxsan cidna dabool kama saarna cidna kama qafilna kama xidhna walbeyti baan ku dhaartay beytkii iyo gurigii almacmuur ee la camiray malaa'ig baa saa u wareegaysa oo dawaafays oo marays waxaa la yidhi sida dhulka dadka jooga kacbada u tagaan oo u dawaafaan iyadoo ku aadan yahay baa la tilmaamay kanoo baytulmacmuurka oo ahlu samaha aad u booqda oo u mara gaar ahaan malaa'igta xadiidu اlisra walmicraaj qaybta hore israha baa waxaa ku dhex jiray inuu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam uma rufica liya lbaytulmacmuur baytulmacmuur baa la ii kor yeela oo laygeey markaasaan idhi yaa jibriilu maa haadaa muxuu yahay gurigani xadiidka imaam muslim baa warinaya bukhaarina waa wariya jibriil wuxuu yidhi haada kani albeyt اlmacmuur wey yadkhuluhu kula yowmin maalin kasta waxaa gala sabcuuna alfa malak toddobaatan kun oo malag idaa kharajuu minhu markay ka baxaan lam yacuduu fiihi kuma soo noqdaan ilaa waagaas ilaa dhammaadka adduunka maalin kasta toddobaatan kun oo malag waan dib ugu soo noqonay malaa'igta ilaahay say u tiro badanta wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu xadiidka waxaa ku jiray aakhiru maa calayhi fii saxiix muslim buu ku yaallaa marka la fasirayo waxaa la yidhahdaa meeshaan aakhiru maa calayhi soo qadaro dukhuuluhum geliddaas alwal geliddaa hore kuwa kaasi aakhiru maa calayhim arag arkiday arkaan markii ugu dambaysa wey maalinkaa ay galeen oo mareen baa ugu dambaysa horey u soconay kuma soo noqonaya waa likarat malaa'igtaa tirada ka badata wasakfi baan ku dhaartay sakfigii almarfuuci la kor yeelay saanqaafkaan kor sarreeya ilaahay awooddiisa ku taagan tiir celinaya uusan jirin waa samada ila samadaani dhulkan ou saanqaaf guri baa aan ku dhex jirnaa dhulkii markaan haysanno saanqaafkii cirkaas saas inoo dul saaran se guryahaaba hadda dadku u saaran yahay ilaahay baa yidhi wajcalna asamaa'a sakfan maxfuuda waxaa la leeyahay wasaq filmarfuuci war meeshaa sare waxa ahi waa carshiga jannadow sakfi u yahayoo isna saas loogu dahaaraya waa xadiid baa odhanaya idaa sa'altum ullaha allah haddaad tuugaysaan fas'aluuhu lfirdows firdowsa weydiista fainnahu awsadu اljanna wa acla اljanna wa minhu tafajaru anhaaru اljanna rawaahu lbukhaariy webiyada jannada meeshaa ka burqadan wey firdowsa ilaahay la weydiistaa ilaahu jannat lfirdows nagu abaalmari yaa rabbanaa walbaxri badiina waa ku dhaartay almasjuuri ee la buuxiyey waa tafsiir walbaxri baan ku dhaartay almasjuuri la huriyey oo la shiday oo naar laga dhigay wadalbixaaru sujirat soo ma ahayn waka intaasaan ku dhaartay inna cadaaba rabbika rabbiga cadaabkiisu la waaqicun mid dhacayo wey jawaabulqasamki intii shay lagu soo dhaartay jawaabtii jawaab qabsika waka jawaab alqasam cadaabku waa dhacaya maa lahu mana ahan mid daaficin mid difaacaya oo celinaya yowma maalin buu dhacaya lawaaqicun ku xir ina cadaaba rabbika lawaaqicun mid dhacaya weeye yowma maalin buu dhacaya tamuru samaa samadu ay dhaqdhaqaaqayso mawraa isbaraambar iyo dhaqdhaqaaq cirg samadii weynayd qalfoofkaas naga sarreeya iyo saanqaafkaas kaasaa saalta iska dhaqdhaqaaqaya yowma tamuru samaau mawraa waxaa la yidhi suuratu waduux xadiid baa soo aroodhayo nin la dhihi jiray jubayr bin mudcim baa madiine yimid oo intoose islaami bay ahayd nebiga u yimid calayh salatu wasalaam isagoo le waxaan kaa rabaa dadkii beder nala ka qafaasho in naloo sii daayo waxaan u yimid buu yidhi nebigu salaad maqrib dadka tujinaya waduuri wa kitaabi masduur buu akhrinayay ilaahu ka gaaray ina cadaaba rabbika lawaaqicun maa lahu min daafic saa qalbigaa wuxuu yidhi dilaacay waa islaamay anuu cadaabka inuu yimaadaba ka baqay ina cadaaba rabbika lawaaqicu qofkii macnaha garanayo luqada garanayo hadalka tarkiibkiisa iyo kelimaadka wuxuu ka kooban yahay fahmaya waxweyn baa u muuqanaya nebigu markuu soo gaaray bu yidhi am khuliquu min hayri shayin am hum lkhaaliquun am khalaqu samaawaati walarda bal laa yuuqinuun am cindahum khazaa'inu rabbika am hum lmusaydiruun kaada qalbi an yadira qalbigaygu inuu duulo baanba ka baqay oo biibaba qalbigu dilaaco bukhaarigaa warinayo ogow sidaas baa xadiid kalena ugu soo aroordhay weliba yowma tamuru samaau mawraa wa tasiiru ljibaalu buurahuna ay soconayaan sayraa waka nusayiru ljibaala buuraha la socodsiinaya sayra socodsiin macnaha waxay noqonayaan firo oo kale boor siigadaas saa u hehaabaysa oo kale buurahan waaweyn baa waxay iska noqonayaan haskaas oo kale dukun daakun baa laga dhig waa dekan dekan wayasaluunaka cani iljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfa suuratu daha dee koonka maxaa waa la kharaabinaya laanna dadkii loogu talagalo ku noolaabaaba laga baabi'iyo laga kaxey fawaylun hoog yowmaydin maalinkaa isagaa wuxuu u ahaaday lilmukadibiina kuwa beeniyey aladiina mukadibiinta ka sifay aladiina mukadibiintaasoo hum iyaguba yalcabuuna cayaaraya fii khawdin yalcabuuna cayaaraya fii khawdin yalcabuunada ku xira baatilkooda dhexdiis iyo muquurashadooda yowma tamuru samaau mawra yowma dhemsna yowma maalin yudacuuna yudacuuna la riixayo la turaanturaynayo mataqaanaa hantaq hantaq saasoo kale dhabarka qofka marka laga riixo cid xoog badan horay iyo weji weji u taqaantuqiso maalinkaas weeye loogu riixaya xaggee ilaa naari jahanamo jahanamo naarteeda intaa ka ah intii ka ah dacaa turaanturayn iyo ku riixid jahannamo malaa'igta ka shaqaynaysa baa gaalada waxay gacnahooda ku xirayaan luquma foodaa la qabanayaa saasaa halkaa loogu jiidaya gadaalna saasaa looga riixaya kaasaa waxaa la dhahayaa haadihi midaani annaaru waa naarti allatii naartaasoo kuntum ahaydeen bihaa naarta tukadibuuna kuwa beeniye waa tanaa naartaa beenin jidheen waa tanaa kuntum bihaa tukadibuun afa sixrun ma sixir baa haadaa kan am antum mise idinku laa tubsiruuna mama jeedaan waa iyaga dhihi jira waxaas waxba kama jiraane hadda ma sixir baa ma rumaysa ma ma garateen afa sixrun haadaa warkani hadda ma sixir baa haye afa sixrun haadaa zabaaniyadii malaa'igtii ka shaqaynaysa meesha ayaa la hadlaya afa sixrun haadaa kan aa u jeedaan ma sixir baa ama antum mise idinku laa tubsiruuna maba ujeedaanoo waaba indhala'dihiin sidaa adduunka u indhala'aydeen oo khayrka iyo iimaanka uga indhala'aydeen baa hadda weli u indhala'dihin anan iyo qalbi xanuujin baa la yidhahdaa haye maanta kanama sixir baa haye ma ujeedaan ma arkaysaan mayaa waa idinkii qur-aanka sixir ku sheeg haye kani muxuu yihi indhaha mayaa idin jufan oo idin awdan islowhaa gala oo ku gubta wada socdo wey gala oo ku gubta fasbiruu sabra oo cadaabkaa ku sabra ow laa tasbiruu ama ha ku sabrinina hee sawaaun weeyaan khabarun limubtadain maxduufin haddaa ka dhigta mubtadain aa ka dhigtin waa lagu ogolyaho khabarkii go-an yahay iyo may khabarkii baan haynahay mubtadiha lasoo qadon sabrukum wa cadamu sabrikum sabirkiinna iyo sabir la-aantiinnu sawaaun weeyaan waa mustawiyaan waa laba siman weeye calaykum dushiina haddaa naartaan ku sabidhaan iyo haddii kalaba iyo haddaa qaylisaanba jahannamo unbaa ku jiraysaan inamaa tujsowna waa laydin abaarmarinayaa maanta maakii kuntum ay ahaan jidheen tacmaluuna kuwa soo shaqeeya waxaad la timaadeenoo kufri waxaad soo shaqayseenoo adduunyadaad soo tacdeen iyo waxaa ma aha waxaad soo shaqaysateen acmaal ah kufri iyo takdiib iyo wax dulmin tiibaa maanta laydinka abaalmarinaya walaa yadlimu rabbuka axada ilaahayna axadna ma dulminayo gaaladaas haddii la sheegay xaalkooda waxaa la sheegayaa baariyaasha ilaahay sida caadat اlqur'aan اlkariim ay tahay aljamcu bayna اtarhiib waاtarkiib marna waa lagu rajo gelinayaa jannadaa lagu hordhiga marna waa lagu cabsi gelinayaa war iska jir baa leeyahay waa cadaabta warwataas iska jir war iska jir ayaa lagu dhahaya atarkiib watarhiib baa la yidhaha ilaahay wuxuu yidhi ina almuttaqiina kuwa muttaqiintahay fii jannaatin jannooyin dhexdood bay ahaadeen iyo wa naciimin naciim kuwa alla ka yaabay wey fartoomay wixii la faray ka reebtoonaaday wixii laga reebay aakhiro dhexdeeda jannaad iyo nicmo daa'ima bay leeyihiin faakihiina xaalihiin kuwa ku raaxaysanaya bimaakii aataahum uu siiyey rabbuhum rabbigood faakihiina bimacnaa mutanacimiina wa mutaladidiin iyaa ku macaansanaya oo ku raaxaysanaya bimaa aataahum rabbuhum yaa siiyey rabbuhumad barbaaryahoodii rabbigoodii maaligoodii allahoodii waxaa alla siiyey ee khayr iyo karaama ah ee wax la cuno iyo wax la cabo iyo waxa la cunaya waa maxay waxyaalo lagu macmacaansanaya wey waa asnaaf ulmalaad baa leeyahay waxyaalaha lagu macaansaday wey ma waxyaalahan kale oo adduunka yaallo noocyadaasa ma aha maraakiib waxay raaci lahaayeen maxaasaa la siinaya wawaqaahum rabbuhum rabbigoodna wuxuu ka dheereeyey cadaaba aljaxiimi naarta jaxiima la yidhaahda cadaabkeedii baa ilaahay ka badbaadiyey ilahu naga badbaadiy waa naar khatara weeyaan barwaaqaa loo dhiibi waxaan maa laa caynu ra'at walaa udunu samicat walaa khadara calaa qalbi bashar baa lagu maamuusayaa oo la siinaya wawaqaahum rabbuhum rabbigoodna wuxuu ka dhowray oo ka ilaaliyey oo ka ilaaliyey oo ka badbaadiyey cadaaba aljaxiimi jaxiima cadaabkeedii baa ilaahay ka badbaadiyey yuqaalu lahum waxaa loo dhahayaa oo loogu tiraabayaa kuluu cuna washrabuu caba hanii'an hanii'an aklan iyo wa shurban oo hanii'an cunid iyo cabitaan bogaagsileh oo aan margesho lahayn oo aan calow lahayn yaa hanii'an bimaa kuntum bisababi maa shay sababkii kuntum a ahaan jidheen tacmaluuna kuwa camal fale oo la yimaado awgeed acmaashii suubanayd ee aad la imaan jidheen awgeed war cunoo cab oo ku liibaana meesha kaasaa laynoo tilmaamayaa markay wax cunayaan iyo markay wax cabayaan dad daallan iyo xagga iskugu durka iyo inta intaa u fadhiista iyo waxaa meesha ma yaallaan waxaa la maamu maamuus baa meesha yaalla waxaa la dhahayaa qaabkii wax u isticmaalayaan iyo se yihiin iyo se baa laynoo sheegayaa muttaki'iina xaaleeyihiin baa ilaahay yidhi kuwa fadhiya ku dangeega calaa sururin calaa sururin sariira dushood sariirahaasoo masfuufatin la safay macnaha qof jiifo oo kaleo jiqilaysan oo suxulka saas u mutay amaba mutaki iyagoo qaabkaas ah ayaa ay waxaa iska cunayaan oo iska cabbayaan oo iska barwaaqaysanayaan oo arrimahooda saa iskaga wadanayaan waa calaa sururin oo mutaqaabiliina mana daalayo markuu xagga u jiibsadayo markuu agga ma daalayo sariiruhu ma aha sariirahan iyaga guud ahaan dadkii baa sariirahoodii saa yihiin keliya loogama jeedo ninkan keliya ama qofkan keliya intuu sariirood leeyahay oo dhan baaba saa u safan calaa sururin oo masfuufa kan keliya intuu leeyahay xataa baa saas u safan kuwii kalena sidaasoo kale jeegadooda uma muuqato ee wejiyadooda isku muuqanaya allahuma jcalna min ahli اljanna muttaki'iina calaa sururin masfuufatin ayay ahaadeen kuwa ku jiifa oo macnaa ku fadhiya oo ku dangeega mutaqaabiliina xaalay yihiin meel kale aan kusoo marna calaa sururin mutaqaabiliina suurat اlxijr wazawajnaahum ilaahay waxaanu la xiriirinay soomaaliga yaa zawjayn ama zawaja zawajnaahum waxaan ku lamaaninay qarannaahum waxaan ku xiriirinayoo ku labaynayoo la xiriirinay bixuurin gabdha cadcad ciinin indho waaweyn waa maxay waa alxuuru lciin waa hal qole oo iska magac bay noqotay kuwaas weeyaan gabdhahaas midabkoodu waa caddiin indhuhuna dilaaca isha baa macnaha waasac ahoo wax indha yaryar maaha macnaha weeyaan oo qurux badan bay taasi dumarka u kordhisaa ee bixuurin ciinin indhaha waaweynku ma aha ishii baa qofka saa usoo taagan oo soo baxday taas qurux maaha oo soo fiiqantaa maaha dilaaca isha weeyaan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey ilaahay wuxuu yidhi oo watabacat ay raacday hum iyaga duriyatuhum duriyadoodii iyo tarankoodii ay raaceen biiimaaninna ku raaceen iimaan waalidkii waxaa raacay awlaaddoodii iimaan bay ku raaceen alxaqnaa waanu haleeshiinay bihim iyaga kuwaas waalidkaa duriyatahum duriyadoodii baanu haleeshiinoo ka dabageyn waalidkaas haddii ay waalid cibaadaystay ahaayeen awlaaddii ilmuhuna gelabgelab ahaayeen ilmihii maadaama iimaan iyo wanaag ku dhinteen waa la qaadayaayo kulli kor baa laiskugu geynayaa xagga sare jannada weeyaan kor baa loo raacaya wamaa alatnaahum maana nusqaamin min camalihim camalkoodina min shayin shayna kamaana nusqaamin wax allaal waxay soo fasheen waxba lagama nusqaamin kullu mri'in qof dhammaantiis bimaa kasaba wuxuu shaqaysay rahiinun murtahan bou u yahay bicamali qof kasta camalkiisubuu u curaar dhigan yahay qofna cid kale dembigeed dusha laga saari mayee yaa aabbe iyo wiil wuxuu doonaba ha noqdee kullu mri'in carruur iyo waalid waxsi dhalaa laga hadlaya ummaddii oo dhanba kullu mri'in bimaa kasaba rahiinu waxa la yidhi aayadda gaalkii baa looga jeedaa gaal kasta wuxuu la yimida shirki iyo gaalnimo ahaa buu u xihan yahay oo u curaar dhigan yahay ilaa aayad kalaa dhahaysa kullu mri'in bimaa kasabat rahiinatun kullu nafsin bimaa kasabat aan dhaho rahiinatun waa gaaladii muminiintiina ilaa asxaab alyamiin kuwaas iyaga maya waamdadnaahum waxaanu ziyaadinay baa ilaahay leeyahay kuwa ahlu jannada ah bifaakihatin faakiha ayaanu u ziyaadinay iyo walaxmin hilib baanu u ziyaadinay oo mimaa laxmigaasi ka ahaaday kii xaggiisa yashtahuuna ay ishtahaynayaan waxyaalahay danaynayaanoo ku soo dhaco wey hilibka waa la jecel yahay hilib kala duduwan wey yatanaasacuuna way isisiisiinayaan fiihaa jannada dhexdeeda ka'san yatanaasacuuna way kala jiidjiidanayaan waa maxay ay cayaar cayaar ahlujanno weeye maaha waxa meelahan ka jira waa waxba aan saas u hayshaysaanoo saa u kala qaadqaadanayaanoo maaragta waa meeshaasa iskaga raaxaysanayaan kasan waa weel khamro ah waa markii khamrada ku jiro waa kasu kasigaasoo laa laqwun wax laqwiya fiihaa dhexdeeda uusan ahaanin walaa ta'iimunna uusan ahaanin laa laqwun fiihaa walaa taim waa maxay cabidda ay khamre cabbeen hadayaan iyo hadal tiro iyo iska catatab iyo waxaan kuwa khamrada adduunka cabbaan ay ku hadaaqaan ma leh o hal macaanoo sharafsan weeye khamrada meesha jidha jannada baydaa ladati lishaaribiina soo maahay laa fiiha laqwun walaa hum canha yunsafuuna waa cayd kale suuratu wasaafaat laa laqwun laada markii la camal tira laa laqwun liajli laadii baa soo noqnoqotay laa laqwun fiiha walaa tafiim درسga intaas ku egyahay والله سبحaaنه وتaعالى أعلم بالsواaب